magaalada boosaaso ayaa waxaa maanta si rasmi ah looga daahfuray diiwaangelinta dadweynaha codkooda ka dhiiban doona doorasho la filayo ee qof iyo cod ah in ay ka dhacdo deegaanada puntland dhinaca kalena waxaa ka dhacay magaalada boosaaso banaanbaxyo ku wajahan diiwaangelinta iminka la bilaabay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta noo soo dirtay
munaasibadda daahfurka diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada qof iyo cod ah ee loo madlan yahay inay puntland ka dhacdo sanadkan ayaa waxaa lagu qabtay hoolka jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso waxaana munaasibadda ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday urur siyaasadeedyada xubno ka mida maamulka puntland guddiga doorashooyinka nabadoonno iyo waxgarad waxaana goobta ka maqnaa saddex urur siyaasadeed oo horay u sheegay in aysan suurtagal ahayn in diiwaangelin xilligan la bilaabo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland cabdirasaaq axmed siciid ayaa daahfurka kadib waxa uu v o a uga warramay hannaanka ay u socoto diiwaangelintu diiwaangelintu sidaan hadda ka horna sheegay ilaa laba boqol oo kooxood baan diyaarinay goobaha diiwaangelintu saddexdan gobol aad bay u badan yihiin laba boqol xitaa way ka badan yihiin laakiin waxaa jira kooxa guurguuraya meelo dadku yaryihiin baa jira laga yaabo in intay laba maalmood ku dhaween meel kale u gudbaan marka ilaa laba boqol oo kooxood shaqaale lix boqol ka badan gaadiidka aad aragtaan intaasoo dhan baa shaqaynaysa saddexdaa gobol ayay ka shaqayn doonaan toddobiyo toban degmo bay u qaybsan yihiin saddexda gobol dhammaantoodna waa ka howlgelayaan konton iyo laba goobood ayaa ku yaala magaalada boosaaso tiimamka qaarkood weli ma bixin oo sidaa ujeedaan waxa xataa adkaaday in laysla helo kooxii iyo operationski operation xooglaa meesha ka socda laakiin qaarkoodna saakaba waa furmeen naga hadday fantigaan ku jiray laakiin insha allah waa furmayaan dhammaantoodna intaan furmin waa wuxuun la rarayo hadda waxaasoo gaadida waa la raraya waa gartay waxaa jira ururo wax tabanaya oo sheegaya in ayan ku kalsoonayn qaabka ay doorashadu macnaha diiwaangelintu u dhacayso diyaar ma u tihin inaad qancisaan
diyaar baan unahay inaan qancino boqol kiiba boqol horeyna waa u qancannay oo qodobada waa isla qaadanay in horey loo socdo haddana dhexdhexaadintii iyo sidii laysula wada qaadan lahaa baan ku jiraa qof kastana aragtidiisa iyo dareenkiisa xaq buu u leeyahay waana tixgelinayn marka laga reebo magaalada boosaaso oo aad sheegtay inay diiwaangelintu ka bilaabatay degmooyinka kale ma ka bilaabatay degmooyinka kale weli meel hadda isdiiwaangelinta safka loo galay ma jirto sababtoo ah tiimamkii waa baxaaya waxna jidkay ku jiraan waxna waa baxaayaan goobaha ay ka socoto diiwaangelinta dadweynaha ayaan kula kulmay qaar ka mid ah dadka isdiiwaan geliyey waxaana ay v o a uga warrameen dareenkooda ku aadan inay isdiiwaan geliyaan magacaygu waa doctor sayaasin waxaa ismaaciil runtii arrintan maanta doorashadan one man one vote dimuqraatisationka waa arrin aan ku faraxsanahay oo aan muddo dheer la sugaayey oo la naawilayey magacaygu waa cabdilaahi rubaani waxaan ka socdaa xarunta s b d c goobtaan iska diiwaan geliyey sababtoa diiwaangelinta waxaan aaminsanahay inay tahay xaq dastuura maanta maalin doorasho ma ahan feese urur siyaasadeedna ma ahane waa diiwaangelintii dadka codayn lahaa aad baan ugu faraxsannahay diiwaangelinta doorashada aad iyo aad baan uga hambalyaynaynaa dhinaca kale waxaa magaalada boosaaso ka dhacay mudaharaad ay soo abaabuleen qaar ka mida urur siyaasadeedyada ka soo horjeeda diiwaangelinta inay dhacdo
dadkii waa u jeedaan oo aragtaan been baa dhow laidin sheegayaa doorasho gool ah dadka aqbali maayaan waxaysan mara doonayna sacakan iyada doorashada loo daray lahaa dadku waxay u soo baxeen mudaharaado dooni mayno doorasho aan xor ahayn xalaal ahayn iyada aana u midaysnayn dooni mayno annaga adiinka taliyaha guud ee ciidanka booliiska puntland muumin cabdi shire ayaa v o a u sheegay in mudaharaadkani uu si nabadgelyo ah ku soo dhammaaday dadkuna ay xaq u leeyihiin in ay dareenkooda ka hadlaan
mudaharaadka dadweynaha waxaa jira arrinta laascaraaroba waxa la xiriira weeye dad xor dadka xor weeye way soo banaan baxeen ra'yigooday muujiyeen annaguna mar kasta waxaan diyaar u nahay dadka inay xornimadooda iyo ra'yigooda ku hadlaan aad baa laftigay uga xunahay kiiska laascaaro oo waa arrin culayskeeda le waa ognahay shaqadantana waa shaqo waajib ah oo dawladeed hadda mudaharaadka waa joogsaday soo maaha
mudaharaadka iskiisa ayaa u joogsaday dadku ra'yigooday ka hadleen ciidanka booliisku waa la shaqeeyeen kabacdina waa iska taabtineen xaaladda magaalada boosaaso ayaa degan waxaana istaagay mudaharaadkii dhinaca kalena waxaa socota diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada qof iyo cod ah oo la filayo inay puntland ka dhacdo faadme yaasin jaamac v o a boosaaso